ste ayaa halkan kasoo jeedinayay halkani waa raadiyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaalla waxaanu hawada ka kulanay saacaddu saaka markay ahayd sideed aan idhaahdee lixda aroornimo waxaana hawada kusii jiri doonaa tan iyo caawa saacaddu markay gaadho lixda saac habeennimo ama labi tobanka qofood sida uu yaqaano hadahan oo kale maalin kasta waxaad nooga barateen inaanu hawada idin soo marino warkii caalamka ee subaxnimo ee raadiyo muqdisho maanta arbaca waxaa saakay warka u diyaar ah cabdiqaadir shacab mahadsanid ustaad ogeysiis bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal meel baad joogtaan qodobada warka subax ee redio muqdishona waxaa ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo saxeixay miisaaniyadda maaliyad miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun iyo labaatanka ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo howga ka deganya magaalada dhuusamareeb ku qaabilay hogaamiyaha sunna waljameeca marwada koowaad ee dalka oo boqotay dhaawacyadii qarxiga control afgooya ku jira isbitaalada magaalada muqdisho ciidamada kumaandooska danab oo labaatan ka mid ah argixisada al-shabaab ku dilay gobolka shabeellaha hoose kana xoreeyey tuulooyin badan oo ka hoostaga gobolkaasi akhbaaraadka dibaddan waxaa ka mid ah madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo sheegay inay sii wadayaan horumarinta hubka nukleerka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
subax wanaagsan mar kale waana arbaco taardan wax ku beegantaha kowda bisha koowaad sanadka labada kun labaatanka intii aad maqasheen waxay ahayn qodobada warkeena subax ugu waaweyn u diyaargarooba warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxeixay miisaaniyadda dowladda sanadka labada kun iyo labaatanka waryahayga cali axmed sheekh ayaa warka inoo faahfaahinaya
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun iyo labaatanka kadib markay ansixiyeen baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal oo wada jira madaxweynaha ayaa ku bogaadiyay xildhibaanada labada gole oo wadajir u ansixiyay miisaaniyadda sida xiskalnimada leh ay u guteen waajibaadkooda dastuuriga ahaa ee arrimahaasi kaga aadanay isagoo iyagoona ku ansixiyey weliba cod aqlabiyad leh madaxweyne farmaajo ayaa dul istaagay kororka miisaaniyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa faray xukuumadda inay xoog ka saarto dardargelinta adeegyada bulshada kobcinta fursadaha shaqo ee dhalinyarada iyo sidoo kale xaqiijinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida intoodaba sidoo kale madaxweynaha ayaa adkeeyey qorshayaasha heer qaran ee lagu wajahayo musuq maasuqa iyo sidoo kale dadaalka xoogan ee shacabka soomaalida iyo dowladda soomaaliyeed ay uga jiraan hergelinta hanaan maaliyadeed oo hufan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa uga mahad celiyey wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dhaqaalyahanada soomaaliyeed diyaarinta iyo hagaajinta miisaaniyadda waxtarka dadka iyo dalka u leh
aad baa mahadsantaa cali markaana ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa howgay uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb waxuu kula kulmay hogaamiyaha al-sunna waljameeca waryahayga maxamed cabdi maxamed ayaa hata qadka si toosa ugu jira magaalada dhuusamareeb maxamed haddii aad maqasho bal kulankii ugu dambeeyay yeesheen ra-isul wasaaraha iyo hogaamiyaha ururka al-sunna waljameeca
cabdiqaadir waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu oyga uu ka degan yahay magaalada dhuusamareeb xalay kulan kula qaatay hogaamiyaha guud ee ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan faarax runtii waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa ugu badnaa arrimaha dhismaha maamulka galmudug iyo dhamaystirka howlaha socda weliba maamul loo dhan yahay oo galmudug ay yeelanayso waxaad ogsoon tahay in ahlu sunna wal jamaaca qayb laga siiyey amaba loo qoondeeyey in ay wax kasoo heshaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug oo yeelanayo oo sideetan iyo sagaalka noqonaya runtiina waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii arrimahaasi loo dardargelin lahaa howlahana meesha hadda ay marayaan ay uga sii socon lahaayeen iyadoo la dhisayo galmudug loo midaysan yahay
waa tahay maxamed bal ka warar halkee marayaan howlihii dhismaha dowlad goboleedka galmudug maadaama aan la ognahay in jadwalkii lasoo saaray haatan uu gabagabo marayo
waa maasada cabdiqaadir guddiga farsamada maamul usameynta galmudug ayaa ku howlan runtii howlahaasi oo loo xil saaray in muddo ahna ayaa hawshani ay soo socotay waxayna sheegeen guddigu hadda meel wanaagsan in hawshu marayso waxaa ogsoon tahay kal hore in la xareeyey odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha ah lagana doonayo in ay soo gudbiyaan liiska xildhibaanada cusub intaasi waxay ka dambeeyeen guddigu howlo kala duwan ay wadeen waxaa jirtay runtii oo wakti badan la geliyey xalinta khilaafaadyo kala duwan oo soo baxayay kuwaas oo hadda meel gabagaba ah iyana maraya sida guddigu ay noo xaqiijiyeen aad baa mahadsan tahay waxay kusoo kordha wararkaasi wararkan soo socda ad ku maqli doonta hadduu allah u dugolaado markaana ciidamada kumaandooska ee danaba ayaa toddoba tuula ka xoreeyay deegaana ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaana sidoo kale dileen ilaa iyo tiro gaaraysa labaatan milishi ka tirsan kooxda agarsiyada al-shabaab guutada lix tobanaad ee kumaandooska danab ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa gobolka shabeellaha hoose ka fuliyay howlgal ballaaran oo qorshihiisu ahaa in argagixisada laga xoreeyo deegaanada shacabka ee nabadiid ku dhibaateeyeen ciidamada kumaandooska ayaa si buuxda argagixisada uga xoreeyay tuulooyinka muradiile buulo maskeen macalinka balodo amiil maqayle sabriye iyo buulo bashiir taliyaha guutada lix tobanaad ee danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalig macalin ayaa sheegay in labaatan kamid ah kooxda argagixisada al-shabaab lagu dilay inta uu socday howlgalka shacabkana laga dulqaaday dhibaatadaay ku hayeen taliya ismaaciil ayaa sidoo kale caddeeyay in sii wadaya howlgallada inta nabadiidka kaga saareen dhammaan deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka iyo waliwaliba haatan dagaal ka wada ama howlgallo ka wada gobolka shabeellaha hoose marwada koowaad ee madaxweynaha dalkana waxaay booqatay dhaawacyadii ku jiray isbitaalada magaalada muqdisho kuwaas oo saameyn kasoo gaaray qaraxii bahalnimada ah ee ka dhacay ex control afgooye magaalada muqdisho siddeed labaatankii bishii aan soo dhaafnay marwada koowaad ee dalka marwa zeynab cabdi macalin ayaa xalay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada muqdisho ku booqatay weerarkii xasuuqnimada ahaa isbitaaladaas oo ku jiraan dhaawacyadii kasoo gaareen weerarkii xushnimada ah ee ka dhacay excontrol afgoy magaalada muqdisho marwa zeynab ayaa warbixin ku saabsan xaaladda caafimaadka dhaawacyadaasi ka dhageysatay dhakhaatiirta iyo maamulka isbitaalada erdogan iyagoo sidoo kale faahfaahin ka siiyay hanaanka ay u marayaan dhaawacyada halista ah ee loo qaada dalka dibaddiisa sidoo kale marwada waxa ay la kulantay qaar ka mid ah qoysaska iyo helada muwaadiniintaasi dhaawacmay qaraxaasi lagu xasuuqay dadka soomaaliyeed waxaana sidoo kale ay sheegteen shacabka soomaaliyed dowladuba ay garab taagan yihiin maleeshiyada al-shabaab ayaa oo kasoo jeesatay daadinta ama usoo jeestay daadinta dhiigga dadka soomaaliyeed ayaa waxaa warbixinta inooga soo diyaariyay weliyahayga cabdirasaaq maxamed faarax shiino
xasuuqa ku dhowaad boqol qof iyo dhaawaca in ka badan boqol iyo konton muwaadiniin soomaaliyeed ayay dhiigooda aroor hore u daadiyeen si xaq iyo diintoona ahayn maleeshiyada arxanka daran ee al-shabaab waxa ay foolka ku dhaqdeen dhiigga muslimiin maati ah oo u kala hayaamayay goobahooda waxbarashada ama shaqooyinkooda waxa ay ahayd meel u dhow busteejo baabuurta laga raaco oo ah aagga ex control afgooye dhiigga la qubay ee masaakiinta buugaagta jaamacadda oo muuqaalkoodu uu qariyey xinjirta dhiigga muslimiinta iyo hilbaha caruur saqiir ah oo bilajir ah hooyooyin dhabarka ugu xamaalayay ubadkooda aabbayaal dhididkooda ugu shaqaynayay qoysaska nugul iyo ardaydii noqon lahayd mustaqbalka dalkan ayaan ku weynay dilka dulmiga xambaarsanaa ee argagixisada al-shabaab ay fuliyeen caade iyo dhaqan ayay u tahay alla kabeen abuurashadiisa qalloocinta aayadaha qur-aanka kariimka ah ee eebe iyo ku-digashada axaadiista nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxaana intaa dheer qiraalka cad ee ummaddan caraysan uu la soo hor istaagay foolkudhiigle calidheere maalintii sabtidii ay taariikhdu ku beegneeday labada jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kow hijriga mujaahidiintu waxay weerar ka fuliyeen halka loo yaqaano ex control afgooye ee magaalada muqdisho halkaas waxay mujaahidiintu weerarka kula beegsadeen koleyo cadow ah weerarka ayaa khasaaro naf iyo maalba isugu jira gaarsiiyey calidheere waxa uu yidhi qadarta alle ayay ku dhacday in gaadiidka dadkaasi muslimiinta ah ay saarnaayeen uu ku xayirmo goobta ayna ku dhintaan kulligood qiil ma noqon kartaa waan ka xumahay boqolaal dhiig muslimiin ah ayaan daadiyey si xaqdarro ah diinta alle waa diin naxariis waxa ayna u taagan tahay badbaadinta nafta muslimiinta sheekh nuur baaruud gurxan ayaa ku teliyey in la iska dhiciyo oo la dilo maleeshiyada khawaarijta ah ee al-shabaab wuxuu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam man qaatalahum kaana awlaa billaahi minhum qofkii la dagaalama nimankaa oo laaya ayaa ilaahay oga dhow xadiis badan axaadiis badan oo nebiga wuxuu sheegay inay yihiin horta in la layn karo fa idaa laqiitumuhum faqtuluhum buu yidhi laaya haddii kale mogta ummadayba dabar goyne laaya
sheekh cali sheekh maxamuud sheekh cali dheere agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta iyo sheekh cabdulaahi axmed guruun ayaa fasiraad sax ah ka bixiyey hadalkii ka soo yeeray horjooga cali dheere hubka lagu dagaalamayo oo qof lagu baacsanayo qof lagula dagaalamayo ama shaksi lagula dagaalamayo hub xadidan oo qofta aan dhaafi karin waa inuu ahaado hadduu ka gudbo meeshaas waa xaaraam waana hadaf la-aan waana jahli oo jaahiltinima nabigu wuxuu leeyahay qofka muminka wuxuu ku sugnahayaa fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama hadduu dhiig gardarro ku daadiyo waxaway ciriiri buu adduun iyo aakhiro gelayaa nabigu wuu dhaartay haddana wuu dhaartay wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi layatiyana cala annaasi zamaanun laa yadri alqaatilu fi ayi shayin qatala walaa yadri almaqtuulu fi ayi shayin qatala waxaad moodaa xadiiskaas inuu tilmaamayo dhacdadii ka dhacday excontrol iyo kuwa lamidahoo kale sheekh cabdiqani qorane maxamed oo isna ka hadlayey weerarkii bahalnimada ahaa ee al-shabaab ay ku laayeen dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay sida al-shabaab ay u baalmareen diinta islaamka runtii waxay ahayd musiibo aad iyo aad u weyn waxaana uu ahaa xasuuq arxandarro ah oo aad u xanuun badan oo xambaarsan ayna ka muuqato cadowtinimo iyo arxandarro aana ka suurtoobin qof diin iyo damiir leh sidoo kale waxa uu yidhi sheekh cabdiqani qorane ganacsatada soomaaliyeed iska diida oo joojiya dhaqaalaha aad ku taageeraysaan al-shabaab laguna gumaadayo shacabka soomaaliyeed ee abrida ah haddaba waxaan leenahay ganacsatada xoolihii la bixinahayey oo sida xaqdarrada laydinka qaadayey haddii aynaan idinku ku badbaadaynin ehelkiinna aanu ku badbaadaynin maalkiinna aanu ku badbaadaynin dadkii magaalada deganaa oo maxaa la yidhaahdaa camirayey aysan ku badbaadaynin in si kale loo fikiro miyaysan ka habboonayn in lacagta lagu shubo meeluu halaag ka imaanahayo miyaysan habboonayn in la xoojiyo dowladda si ay ugu tabaraysato iska dhicinta iyo iska caabinta iyo kahortagga iyo soo afjaridda ee nimankan caadaystay ummadda baabi'inteeda dilka aan kala go-a lahayn ee caamada iyo culammada ay kula kacayaan kooxda yar ee diimlaawayaasha ah waxa ay tusaale cad ay u tahay in aysan jirin sabab loo aamuso ama indhaha looga qarsado sida ay ku taliyeen culammada waaweyn ee dalka waxaana waajib ah in shacabka soomaaliyeed ay u midoobaan la dagaalanka maleeshiyada arxanka daran ee al-shabaab
halkaa warkaad ka dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaana kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay sameyneyso horumarinta ama ay horumarineyso hubka nucleer-ka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un ayaa sheegay in qorshayaal cusub oo lagu horumarinayo hubka nucleer-ka uu soo saaray islamarkaana sida ay sheegtay ama ay baahiyeen meediyaha dalkaasi ee k c n a wuxuu sheegay in sanadkan cusub ay sameynayaan hubab kala duwan oo ah horumarinta ama qorshayaasha lagu horumarinayo hubka hase ahaatee dhankiisa waxaa hadlay xogeyaha mareykanka mark bombeo sheegay inuu rajeynayo in kuuriyada waqooyi ay ka fiirsato islamarkaan ay qaadato nabadda waxaana hore u fashilmay kulamo ay wada qaateen madaxweynaasha koonfurta kuuriyada waqooyi iyo wala mareykanka waa kale ah kim jong un iyo madaxweynaha mareykan donald trump oo laba jeer ku fashilmay in hubkaasi ama ay joojiso kuuriyada waqooyi inay soo saarto ama tijaabiso gantaalada cusub oo ah kuwa nugnerka hase ahaatee pyongyang waxay sii wadaa hubka casriinta ama sameynta nucleerka waxaana sheegtay in ugu baahan tahay inay horumariso ama ay diyaariso qorshayaasha lagu hortegayo ama lagu difaacayo dalkeeda iyadoo sidoo kale sheegtay in dalkeeda marnaba uusan ogolaan doona inuu gortan galo ama uu gortanka ka galo in la sameeyo hub cusub siday isku difaacaan dhegeystayaal warkii subaxad kala socotee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana subaxnimadaas waa naga intaas cidda seegana waxay kaga bogan karaan dib mar kale bogga internetka aan ku leenahay ee raadiyo muqdisho doodnet tan iyo warkaan warkiisa xigna waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu
rediyo muqdisho rugta ra'yiga rugta rajada run buu kuugu yahay runtana ka dhegayso iyo dumar loo wada riyaaqe runta baahinayaan lagu raysanayaa
waa raysamaalkaaga iyo raalligelintaada codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
dareen ruuxii leh iyo hoowo dadnimo soomaaliyeedu difaac qarankaaga oo bulshada isku duuban iyo kudaya dowladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo
dhibaacyada afrika ee la dhihi jiray geesiyaashii ahaa ciidamada qalabka sida waxaa tusaale u ah dhallinyaro soomaaliyeed oo u soo istaagtay naftooda inay u hurto qarankooda iyagoon gobol ka imaan qabiil ka imaan qoys ka imaan mid ka mid a ayaa intii yareedaan soo lugeynaynay markii aan ku idhi diyaar ma u tahay inaad dalkaada difaacdo wuxuu yidhi waxaan sugi la'ahay intaan nafteyda ku bixinayo difaaca qaranka qarankaaga oo bulshada isku duuban iyo kudaya dowladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo
inta qof saasay uu joogo annaguna waxaa nagu waajiba idinkoo kale ma noqon karna inaan isku dayno idinkoo kale inaan noqonno haddii ilaah yidhahdo dad badan oo dunida jooga iyo kuwa dalka gudihiisa jooga ayaa waxay ku fikireen inay iska dhiibaan inay soo noqonayso soomaaliyada aan rabnay soomaaliyadii ku salaysnayd cadaalad iyo hufnaan sharaf iyo